ardayda fasalka labaiyo tobanaad ee dugsiga sare ayaa maanta si rasmi ah ugu soo gabgabooy imtixaanaadka shahaadiga ahaa oo ay u fadhiyeen muddo lix maalmooda imtixaanaadkan oo ahaa mid heer qaran ayaa waxay ardayda si hufan uga qayb galeen imtixaanaadka iyagoo ay muujiyeen dadaal joogta ah maalmaha imtixaanaadku socday qaar ka mid a ardayda u fadhiistay imtixaanaadka qaranka ee dugsiga sare ayaa waxay ka warbixiyeen dareenkooda imtixaanka waa fududaa maalintkooda waxaa ka ahayn damaashaadii dhiigeysiga ku jirnaa maalmihii wacnaaya galne asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa hibi ibraahim oo ka socota barwaaqo waxaa guul rajaynaya dhammaan inta imtixaanka nashonal galaysa ardayda meel kastay joogaan waxaan halkan hambali ugu diraya waalidkeena labaiyo toban sano waxaan soo baraaye waxaan leeyahay guushu way soo dhowdahe insha allah natiijo lagu farxo dhammaanteen asalaamu calaykum salaan kadib waxaan rajaynayaa horta ardayda dhammaan soomaaliya ku galaysa inay baasaan horta imtixaanku iska fududaa marka alxamdulilah maanta nuu noo soo dhammaaday xabsi dambe ma jiro
horta alxamdulilah maanta waa waxaa soo dhammaaday exaamkii finaalka ahaa waa ku faraxsanaa iskuul aa bilaabo maanta haddaa qalin jibina waxaa waa farxad weyn waxaa taasna ugu mahad celinaa marka koowaad maamulkayga iyo waalidkayga oo ila soo garab qabtay inaa maantay taan waxaa waaye ayaa faraxsanaya alxamdulilah horta maadooyinkii igu adkaa wallah waxay ahayd tarabiya iyo carabi inkastoo haddana oo badanaa oo carabi uu iska ahaa oo ingiriis uu ka fudud iyo waxaas fiiskiskii oo ka fududaa alxamdulilah haddana waa ka gudubne marka heerkaan heer ka duwanaa u gudbi rabnaa alxamdulilah bismiillaahi raxmaan raxiim imtixaanka si nabadu noogu soo dhammaaday alxamdulilah insha allah dhammaan ardayda soomaaliyeed imtixaanka fonfoo ka qaybgelaysana waxaa u rajeynaa natiijo qurux badan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa wuxuu ka warbixiyey habsami u socodku uu kusoo dhammaaday imtixaanaadka shahaadiga fasalka labaiyo tobanaad ee qaranka wuxuu maanta si nabadaha noogu dhammaaday maanta oo sagaaliyo tobankii isla bisha juun ah wuxuu si nabadaha noogu dhammaaday imtixaankii wuxuuna soo socday muddo lix maalmooda si sharaf leh oo wanaagsan oo nabadgelyo leh buu imtixaanka noogu dhammaaday caqabado iyo waxyaalo yaryar waa iska jiraan markii imtixaan la gelayo ama ha lagu galo meesha la yidhaahdo ama dugsi dhex ahaado ama dugsi sareba ha ahaadee imtixaan markii la gelayo caqabada yaryar waa iska jirayaan laakiin si caadi ah ayuu imtixaankii noogu dhammaaday si nabada wuxuuna ka socday ilaa saddex iyo toban goobood ama saddex iyo toban xarumood oo ku taala dowladda jubbaland laga soo bilaabo doolow ilaa iyo meesha la yihahdo dhobley ilaa kismaayo inta udhexaysa ayay saddex iyo tobanka goobood ku kala yaalaan waxaana gashay arday ka kooban laba kun iyo sagaashan iyo shan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho marka alxamdulilah runtii hadda saacaddaas la joogo ayuu soo dhammaaday meel kasta oo imtixaanku ka dhacayay ama xarun ahaydna waan la hadalay oo si nabada ayuu noogu soo dhammaaday insha allah waxaan rajaynaynaa haddii lahaydmo in maaragtay loo celiyo muqdisho si loo soo saxo loo diyaariyo haddana dib loogu soo celiyo marka lasoo saxo oo lasoo dejiyo si ardada natiijada loogu sheego si ay ugu diyaargaroobaan oo u aadaan dugsigii ama jaamacadihii ay doorteen ama ay rabeen haddii lahayd